rasuullada cutubka kow iyo tobnaad
haddaba rasuulladii iyo walaalihii yuhuudiyey joogay ayay waxay maqleen in dadka aan yuhuudda ahayna ay ereygii ilaah aqbaleen oo markii batros yerusalem yimid kuwii ka mid ahaa kuwii gudnaa ayaa la murmay isagii oo waxay ku yidhaahdeen waxaad u tagtay niman aan la godin waadna la cuntay laakiin butros wuxuu bilaabay inuu sheekadii ugu sheego siday isugu xigtay oo wuxuu yidhi anigu waxaan joogay magaalada yaafaa la yidhaahdo oo waan tukanayey markaas waxaan khilaabo ku arkay riyo oo ahayd weel soo daagaaya sida shiraaq weyn oo kale oo afartiisa geesood samada lagaga soo dejinayo wuuna isoo dhowaaday oo markaan aad u feeriyey ayaan ka fikiray oo waxaan arkay xayawaankii afarta lugood lahaa oo dhulka iyo dugaagta iyo wax guurguurta iyo haadda cirka oo waxaan maqlay cod igu leh kac butrusow gowrac oo cun laakiin waxaan idhi saas yaanay noqon rabbiyow maxaa yeelay wax xaaraan ah oo aan nadiif ahayn weligay afkayga ma gelin laakiin markii labaad cod baa samada ka soo jawaabay oo yidhi wixii ilaah nadiifiyey xaaraan ha ka dhigin taasna waxay dhacday saddex goor markaasaa dhammaantood mar labaad samada kor loogu bixiyey oo bal eega markiiba saddex nin baa istaagtay gurigaannu joognay hortiisa kuwaasoo la iiga soo diray kaysariya ruuxuna wuxuu ii sheegay inaan raaco iyaga anoo aan shaki lahayn oo lixdan walaalaha ihina ay i raaceen waxaanan galnay ninkii gurigiisii markaasuu wuxuu noo sheegay siduu gurigiisa ugu arkay malaa'igta taagan oo ku leh yaafaa cid u dir oo ugay soo yeedh simoon kan la yidhaahdo butros kaasoo kugula hadli doona hadallo aad ku badbaadi doontid adiga iyo dadka gurigaaga oo dhammiba oo kolkaan bilaabay inaan hadlo ayaa ruuxa quduuska ah ku soo degay iyaga siduu bilowgii inoogu soo degay innagana markaasaan xasuustay eraygii rabbiga siduu u yidhi runtii yooxana wuxuu dadka ku baabtiisay biyo laakiin idinka waxaa laydinku baabtiisi doonaa ruuxa quduuska ah haddaba haddii ilaah iyaga siiyey isku hadiyaddii siduu inoo siiyey markii aynu rabbi ciise masiix rumaysannay anigu kumaan ahaa kaygaan ilaah diidi karaa oo markay waxyaalahaas maqleen ayay dooddii ka aamuseen ilaah bayna ammaaneen oo waxay yidhaahdeen haddaba xataa dadka aan yuhuudda ahaynna ilaah baa siiyey toobadkeen inay nolol helaan
haddaba kuwii u kala fihiidsanaa dhibaatadii kacday stefanos aawadiis waxay u socdaaleen tan iyo foynike iyo qubrus iyo antiyoq iyagoo aan ereyga kula hadlin ninna yuhuudda oo keliya mooyaane laakiin waxaa jiray qaar iyaga ka mid ah oo ahaa niman reer qubrus iyo reer kuranaya ahaa kuwaasoo kolkay antiyoq yimaadeen xataa giriigiina la hadlay iyagoo ku wacdiyaya rabbi ciise gacanta rabbiguna waa la jirtay iyaga oo kuwo tiro badan oo rumaysay baa rabbigu u soo jeestay oo warkii iyaga ku saabsanaa baa wuxuu soo gaadhay kiniisaddii yerusalem ku tiil markaasay barnabaas tan iyo antiyokh u direen kaasoo farxay markuu yimid oo arkay nimcada ilaah wuxuuna kulligood ku weyniyey inay rabbiga ku xajistaan niyad qalbiga ka timid maxaa yeelay nin wanaagsan buu ahaa oo waxaa ka buuxsamay ruuxa quduuska ah iyo rumaysad dad badan baana rabbiga u kordhay markaasuu tarsos tegay inuu sawlos ka doono markuu soo helayna ayuu antiyokh keennay waxaana dhacday inay sanad dhan kiniisadda la urureen oo ay dad badan wax bareen oo meeshii ugu horraysay ee xertii loogu yeedhay masiixiyiin waxay ahayd antiyokh wakhtigaas waxaa yerusalem ka yimid nebiyo inay antiyokh tagaan markaasaa mid iyaga ka mid ah oo agaabas la odhan jiray ayaa istaagay oo wuxuu ruuxa ku sheegay in abaar weyni dunida ku dhici doonto taas oo dhacday wakhtigii kalawdiyas markaasaa mid kasta oo xertii ka mid ahibba sidii tabartiisu ahayd wuxuu goostay inuu caawimaad u diro walaalihii yuhuudiya jooga oo sidaasay yeeleen oo waxay waayeeladii ugu sii dhiibeen gacanta barnabas iyo sawlos